tababarkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa loo qabtay qaar kamid a xubnaha ka shaqeyn doona ama korjoogtada ka noqon doona doorashooyinka golaha deegaanka ee dhowaan la filayo inay ka dhacaan deegaanada puntland ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dalada bunsa ayaa tababarkan u qabatay korjoogayaasha maxaliga ah ee ka shaqeyn doona doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka puntland gudoomiye ku-xigeenka dalada bunsa mursal maxamuud cabdi iyo faadumo yaasiin jaamac oo kamid a mas-uuliyiinta dalada ayaa faahfaahinaya waxaa la bari doono xubnaha ka shaqeyn doona doorashooyinka puntland kaas oo aad ku baran doontaan habka aad u tabin doontaan doorashada si guud uga dhici doonta puntland shaniyolabaatanka bisha maalinta koowaad waxaa baran doontaan oo macalimiintu in bari doontaa ilaalinta daafurnaanta doorashada ilaalinta sumcadda bulshada dhexdhexaadnimada iyo sida wax u socdaan maalinta labaadna waxaad baran doontaan soo gudbinta ama la wadaagidda xarunta laga hagayo xogta oo laga kontaroolayo sidaad ula wadaagi lahaydeen xuquuqaadka aad maaragtay idinku sida gaarka u leedihiin iyo tan uu leeyahay qofka codaynaya marka idinku waxaad tihiin korjoogto lagu soo xilay aqoon karti dhexdhexaadnimo inadan ka tirsanayn qof walba markii aan soo xulayna waxaan weydiinaynay inuusan isagu si gaara wax u raadinayn inuusan si gaara urur u taageersanayn dhexdhexaadnimada noocaasa ayaa la rabaa inaad ilaalisaan buunsa waxay ku howlgeli doontaa xogta aad la wadaagtaan waxaanu ku shirtagi doonaa oo ku faani doonaa dhexdhexaadnimada iyo cadaaladda aad muujisaan waana aadna waa idinku kalsoonnahay
waxaan rabnaa dadkani dadkii oqoontaa tihiin ummadda indheheedii baa tihiin barnaamijkeennu wuxuu ku aadan yahay innaga korjoogto muxalliya baan nahay doorashada puntland ka dhacaysa ee shantan gobol ka dhacaysa ayaan waxaan ka nahay korjoogto cidna ku qabsan mayno waxa ay wadaan innaga sidana bulsho rayadaa layna yidhaahdaa rayad marka lagu yidhi ma hubaysnid waxna ma qaban kartid laakiin waxaa tahay maqraanti cad oo sheegaya wax kasta oo dhacay waxaa laydinka rabaa wax kasta oo dhacay inaad sheegtaan oo qortaan idinkoo waaa la sanka goy quruxna haka tegin sanka goy quruxna haka tegin innagaa waxaynu leenahay dalka innagaa waxaynu leenahay waxa socda innagaa waxaynu leenahay lexajeclada wixii dalkeena dacaayad ku ah waxay la tahay mutacalimiin baa u tihiin laakiin wixii xaqiiqo ah oo toosin ah oo wixii dhacay ah waxaa laydinka rabaa inaad si dhibli ah oo saxa inaad u sheegtaan waxaa kaloo jirta waxaa laga yaabaa arrintan qof kasta inuu keligii ku noqdo meel waa jirtaa meelaha laba laba qof ku qoran tahay waxaa laydinka rabaa oo keliya qof kasta inuu istiil sameeyo maalin dhan baa la joogayaa gaajaa jirta gawaarida waa la joojinaya gawaari ma jirto